warniyahow dhibaatadan oo kale yaa arka waddadanna way xihan tahay ti aan ka soo laabanina way xiran war xaggeen ka marnaa magaalada adeer joog istaaji baawar war maxaa dhacay saaxiibo askari kaala nala hadal maxaa dhacay waddada way xiran tahay noqo war tii xaggana waan ka soo noqonnay tanna way xiran tahay xaggeen marnaa bal kaala adiga nala hadal noo imow okay furuhu waa sideed oo saaxiibow ninka maxaa u sheegtay taleefankiisa ayaa shanqaray oo sidee ah lacagan u tuurayso uma jeedin oo ma magaalada sidaan ah saaxiib waddooyinka sidan ayaa lagu maraa wanow dalkaagii dadkiisiiyo duunyadii daryeel wacan ma haystaan inay kala dayooban acul baa loogu tawgalay
alle maanta shacbiga reer somalilan inaanu maanta war farxada u sheegno waxaan jecelahay inay dhaweysiino haddaan xisbiga cadaalada iyo daryeelka inaan soo dhoweynay go-aankii shalayto bisha sideed iyo labaatankeeda ay soo saartay guddigii dhexdhexaadintu iyagana waan waa maha- u mahadnaqina waxa weeye annaga xusbi ahaan ama mucaarid ahaan wuxuu nagu ahaa keniin qadaad buu nagu ahaa laakiin waxaa la yidhi haddaa ka- shaarkaa lagu qabsado waa laga garbaxabay soomaali jira waanu ogolaanay annagoo xaq u lahayn in doorashadii madaxweynaha ee tooska heed la qabto laba kun iyo koob iyo labaatankii bishii noofembar ayaa haddana maanta go-aanka la soo saaray ee la yidhi uradii siyaasaddii hal isxambaariyo waanu ogolaanay waxaanu ar- u horeysiina wax kastaba midnimada dadka iyo nabadgelyada w- waddanka ayaanu wax kasta ka horeysiinayna annagu marna maanu diideen ergooyinka ilaa tii koob iyo soddonka aheed ilaa tii magaranaysa labada guddoomiyaha guddoomiyaha baarlamaanka iyo ka-guurtiga kii ahayd daacmishariga ee go-aanka maanta shalay tala qaatay ee gu- guddigu keentay las keenay ee nasiib darro uu ninkii reerka u weynaa uu tuuray kaasna maalinta waan ogoleen mar kastaba anagu dacwadeedu ma ahayn inaan tanaasul rabno ma ahayn inaan doonay waxaan jecelnay rabno waxaanu ilaalinayna sharciga iyo distoorka iyo waxaynu qoranay bayaanin maantana arrintani waxa weeye dhowr jeer baanu ka hadalno nidhi war laba gantaalaha inagu yaala tab- tabarida inaga jara tii aan lahayn naga jara ayaa maanta inaga jaray waxaan shacbiga reer soomaaliya soo jeedinaya gudayadiiba inay go-aankaas soo dhoweeyaan go-aankaasi waxa weeye go-aanka keenay quluubteenu yay kala tagtay in isku soo celiso go-aankani waa go-aan keenay in maanta dhulkeennii dhibad la haysto waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan ha ka waantoobaan inay qofka qaldan qaban waayaan inay wanaaga isfari waayaan waxaynu daawanaynay sanad iyo badh baynu daawanaynay qaladkaa socda oynu ka aamusnayn haddaynu shac- maynu maynu aqaan lahaan jirin eh, dhaqankaasi dhaqanka haddaynu soo celino oo qofkeena qaldan meel looga soo wada jeegsan wayno mustaqbalkeenu mugdi buu gelayaa waxaan leeyahay shacbiga reer somalilan naga raali ahaada koob iyo labi- labiyo soddon sannadood ayaynu dowladnimadeennii soo ceshanay oonu ku soo ceshanay maahayn maslaxade xoole iyo dadba inaga dhintay xasuuq inagu dhacay waxaynu ku nooleen rajo iyo nabadgelyo iyo ixtiraam iyo xishood iyo wadatash oo dastuurkanu sheegay sharcigii ilaahay kumayn socon inagoo calankeena iyo calanka wuxuuba laa ilaaha illa maxamed rasuullah ku taalo towxiidku ayaynu iska tuurnayo sharci baynu samaysanay kiina waynu jebinay institutioniskii aanu dhisinay wuu burbureen wadatashigii waa la tuuray waar hebel wuu qameeye qabta waa ka toogsanay horta dhibaatooyinkaasaa inagu dhacday shantaas sannadood marka lix baa madax la gelisaa waxaan leenahay arrintaa laga leexdo maantana waxaa loo baahan yahay in ciidankeena la garab taaga waxaan leeyahay waa inaan taako kasta oo dhulkeeni soo celinaa si dhaqso ah u soo celinaa sharafteeni soo ceshanaa xuduuddeeni tagnaa waa inoo yoocada haddii ilaaha yidhaaho waana tuutaa xidhay qof kasta oo reer soomaaliya waxaa loo baahan yahay in tuutaa xidho in ciidanka la isberber taago waxaan leeyahay dhalinyartii buurta gashay cudurkii waa taa la daweeyey cudurkii ay ka fuusheen deg- meesha waa fuusheen oo shacba reer soomaaliya iska codsanaya inaad ka garab dagaalantaan ciidanka qaranka geysiyaasha aynu ku noolnahay sharaftan ilaalinayay wixii dhacay jimcihii dhaweytana waxa ka mas-uula waxba faraha isku fiifiiqina yaa inaga la isku keen dirin waxyaalaha social media saaqidiintu ay ku hadlayaan ka leexda waxa ka mas-uula commander in chiefka ciidamada somaliland yaa u madaxa ciidamada maraykanka yaa u madaxa madaxweynaha ayaa ka mas-uula maalin ay maalin noqoto noqoto insha allahu tacaalana arrintaa iyo tii markii lagu soo daayey laascaanood ciidanka hubaysana qalin calinkiisita maxamed siyaad barre iyadana guddi madax bannaan ayaan u diri doonaa oo soo baari doonta wixii waxaas u dhaceen wixii ka mas-uul ahna insha allahu tacaala waan la xisaabtami doonaa shacbiga reer somaliland waxaan leeyahay walaala niyadiisa oo ceshada waa lan heshiiyey doorashaynu damanaynaa dalka daaficiisa baynu maanta horeysiinaynaa insha allahu tacaala intaanu sanadku dhammaanin waa inaynu xuduuddeyni tagnaa qabiil xuduud ma sameeyo calamada beenbeenta ah waa in la- ka tuurnaa daaqada ciidanka waxaan leeyahay
الله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد mas-uuliyiinta wasiirada galmudug qaybta kow iyo labaatanaad taliya bariise iyo dhammaan maamulka gobolka banaadir waxaa maanta fursad noo ah inaan walaalahayna aan ku wareejinno la dagaalanka khawaarijta ciidanka ku jiro inaan tobankaas neef oo geela inaan ku wareejinno maanta fursad ayay noo tahay runtii hore ayaan uga hadlay dagaalku waxaan dhahaa waa gacan waa af waa jeeb qof kastaba meeshuu ka geli kara inuu ka galaa la rabaa maadaama aan tegi waayey furimihii dagaalka ee aagga hore aan tegi waayey ayaa ila ahaa weysay inaan iska laabto ma aragtay anigoon xoogaa dareenkayga aan qabno annagoon muujinin sidaas ayaan waxaan ku talagalna maanta inaan muujinno dareenkayna haddaan nahay gobolkii banaadir mas-uuliyiintiisii oo wada socoto inaan ciidamada aan ku garab istaagno cid kastaba wixii maaragtay awooddo ay ku garab istaagto qaarkood ay u duceeyaan qaarkood ay ku taakuleeyaan wejiga inay geeyaan goobta dagaalka ka socdo qaarkood inay fikir iyo maskax geeyaan qaarkood inay geeyaan maaragtay wax alle waxay awoodaan cid kastaba annaga markaa maadaama aan tegin goobtii hadda la iska soo horjeeday taliyayaashii ciidamada iyo mas-uuliyiintii gobolka galmudugba waxaan ku wareejinaynaa tobankaas neef oo geel ah si maalin uun ciidamada maadaama aag dheer ay ku jiraan dagaal muddo badan ay ku jiraan in xoogaa maalin la dareensiiyo in dadkooda ay garab taagan yihiin hilba ay dhidhimiyaan marka waxaan rabnaa insha allahu waa la guulaysanayaa waa la guulaysanayaa haddii ilaa yidhaahdo laakiin waxay u baahan tahay guushu haysmay u baahan tahay in lagu adkaystay u baahan tahay waxaan leenahay yaan la dayicin ciidanka yaan la dayicin dadweynaha soomaaliyeed dibad iyo guda intii joogtaba ciidanka yaan la dayicin aan leenahay ha la garab taagnaado waxaan si gaar ugu mahad celinaynaa reer galmudug oo runtii maaragtay soo dhoweeyey wufuuddii kala duuneed ee soo gaartay caasimadda galmudug oo aan runtii maalmahan joognay martisoorkoodii iyo soo dhoweyntoodii waa uga mahad celinaynaa gacanno dagaalay kula jireen gacanno soo dhoweynta martida ayay ku haayeen madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ciidamada xoogga iyo guud ahaanba mas-uuliyiinta kala duwanna waxaan leenahay madaxweynuhu waa ku mahadsan yahay inuu dhowr iyo labaatan maalmood oo halkan fadhiisto uu bar ka dhigto haddii ilaah yidhaahdo sidaas ayuuna wadayaa siduu ballan qaaday annaguna inaan micigiisa ahnaa naga rabaa gabar iyo wiilsaan u nahay in micigiisa la noqdaa la rabaa oo garabkiisa la istaago waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu Kani waa
weydiiye sidoo kale in ay jirto een, isku xir-
reer galmudug laydinkuma garaabayo ciidan intaa leeg baa la keenayaa waxaad aragteenna waad soo dhigaysaan waa la taagtaagan yahay yaa lagaga tegi iyo sidan hala yeela maya ma aha ani dadka arrintaa qaba mayi idinkumana ammaanayo waa dhaliil baad leedihiin waxaad soo bandhigaysaan iyo quluubtiinna iyo ismalaha dagaalka qaabkaad u gelaysaan aan ka dhamayno oo aan garanno ciidankaas wiilashaas dagaalka ku jiraay waxay u baahan yihiin waa shacabka sideedamana shacab baa dagaalama dagaalka hadduuna shacabku ku jirin oo ayna bannaanka soo taagnayna ciidan waxba ma qaban karayo intifaadada ama kacdoonka shacabka taalo waxaa idinku filan maxaakimtii maxaakimtu mayna ahayn dowlad dagaalamaysay markii hogaamiye kooxeegyada dagaalkoodu socday kacdoon shacab buu ahaa haba yaraatee ciidan intuu isu yimid dagaal galo cid la dagaalamayo ma jiro waxay u baahan yihiin maanta nimankaa khawaarijtiihi kacdoon shacab oo la iswada dabagalo oo gabadha buskudka iyo waxaan qirayaa cidda ugu badan ee dagaalka ku jirta inay haweenka yihiin saamaanta iyagaad arkaysaa ee buskudki samaynayo biyo hagaajinayo meesha furimaha ciidanka waxa u taga waa iyaga odayaasha garhka gudguduudan iyo kuwa bakooradaha wata iyo kulligood iyo kuwa ganacsatada mid waliba wuxuu leeyahay maya aniga waxaanaa la ii geysaniyo hebel baa lasoo wacay iyo hanti warreerihiinaa laysku wada diraya maxay canshuurta badana lagaa qaadi kuu taraysaa maxay labiyo labaatanka isbaara kuu taraysaa maxay cabsiintu kuu taraysaa intaasoo dhan waxba kuuma tarayso waxaa ii muuqanaysa arrintaani haddii aan u wada istaagno galab iyo subax baan kaga kaga bixi karaynaa soomaaliya oo dhan inaan ku qabanno goladkay galaanna shacabka qof waliba wuu soo sheegayaa oo qof waliba wuu ka digayaa oo qof waliba meeshay joogaan iyo waxay yihiin buu soo sheegayaa qolyaha magaalooyinka jooga iyo kuwa qoryaha haya iyo isugu faantada qabaa'ilka ah wallaahi inay isku kindiraan iyo dhibaato inay idiin geystaan mooye wax kalood ka dhoofaysaani ma jiro intaan in laeg madaxweynuhu inuu joogana maba ahaynba waxay ahayd inuu mar hore ka soo tago xamar habeen sii joogo baydhabo tago kismaayo tago dagaalkaas shan iyo toban beri in lagu soo afjaro waan rajaynayaa haddana ciidanku wuu dadaalayaa laakiin mooralku waa shacabka deegaanada la qabanayo iyo kuwa hadda la qabtayna waxaad ogaataan waxa ugu muhiimsan inuu yahay way isku kiindirayaan oo qabaa'ilkay la hadlayaan oo fariq tasud way ku samaynayaan qayb iyo xukun nimankaasi cidna asxaan ma hayaan aan ka wada shaqayno inaan ka wada hortagno waxaan sheegaynona aan ka dhabayno madaxdana iyadoo dagaalka u soo istaagtana aan garab istaagno qabaa'ilkuna waxay isugu faanayaani qabiil waliba intay xoraysiya dagaalkay galaan ha ku faaneen ee qori bannaan lasoo dhigayaan lagu faan mudan madaxweyne waxaan rajaynayaa in ciidamadana lagu dhiirigeliyo la garab istaago lagu dallacsiiyo ay u noqoto waxa ay ku jiraan waxa ay tahay wacyigelin iyo ku dhex jiridna loo sameeyo shacabkana waxaan aada ugu muuqanaysa in sida ay yihiin odayaasha iyo ganacsatada iyo kulli intii la kaxeeyo meelaha farimuhu ku jiraan intay tagaan nin waliba uu ka muuqdo oo nin waliba isagoo meesha jooga miidiya kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
intaanan aana u gudagelin habraaca dib u eegeysa dastuurka xildhibaanada qaar badan oo saaxiibo aan nahay oo golaha shacabka ka tirsan markay halkan soo istaagaan oo labada aqalna ay wada fadhiyaan waxay aada uga hadlaan xeer hoosaadka golaha shacabka aqal baana wada fadhinaa laba guddoomiyaha meesha fadhiya guddoomiyaha aqalka sare ee guddoomiyaha golaha shacabka ayaa fadhiya marka xeer hoosaadka golaha shacabka marka lagu celcelinayo dee aqalka sare xeer hoosaad bay leeyihiin oo ogaada hal xeer hoosada hadda lagu wada shaqaynayo meesha yaallaana ma jiro marka la isku wada ixtiraamo oo sidaasi arrintaasi in la ogaado waa muhiim intaas markaan ka gudbo ajandaha maanta yaalla dad badan oo hadlaya oo mudanayaal ah ama xildhibaano ah anoo aada u qadarinaya waxaa u malaysaa inay ka hordhacayaan waxyaabihii soo socday ama noo imaan lahaa hadda waxaa laga hadlaya waxaa waaye keli ah waa habraaca dib u eegista dastuurka dastuurkan sidee dib u eegis loogu samayn karaa labada gole ay ugu samayn karaan habkeen u mari karnaa wayaan wax hadda doodda ay ka taagan tahay qodobaa qoran marka qodobadaasi ayaan rabaa toos inaan u galo kuwa aan rabo in la bed- wax wax laga bedelo ama wax lagu daro waxaan ku bilaabayaa qodobka ugu horeeya waa qodobka saddexaad een, qaybtiisa afaraad ayaan ku darayaa ayaa- ayaan ayaan ayaan toos u aadayaa aragtida hay-adaha ku xusan faqrada saddexaad oo micnaheeda faqrada saddexaad waxaa ku qoran guddiga dib u eegista dastuurka iyo la socodka hirgelinta dastuurka iyagoo kaashanaya guddoonka labada aqal ee golaha baarlamanka waxay hay-adaha hoos ku xusan u gudbinayaan qoraal iyagoo ka codsanaya in aragtidooda qoraal kusoo gudbiyaan guddiga muddo afartan iyo shan maalmood gudahooda hadday kusoo gudbin waayaan maxaa maxaa guddiga uga qorshaysan haddii laga gudbiyo hay-adahaasi ama ama ama madaxtooyada ra- xafiiska ra-iisul wasaaraha baarlamaanada dowlad goboleedyada ururada bulshada haddii loo afartan sharciso kaga soo qoraalkaasi ama arrintiina kasoo dhiibto qodobadaas ay kasoo gudbin wa- ay soo gudbin waayaan maxaa guddiga uga qorshaysan intaasi waa arrin muhiim ah arrinta kale qodobka kale aan usoo laabanaya asagana muhiimka ii ah waa qodobka mooshinka oo xildhibaano badan ay ka hadleen haddii xildhibaanadu ay keenaan aniga mooshin waa xaq een, dastuuri ah oo baarlamaanka mudanaha ama tirooyinka lagu keenay la yaqaano laakiinse haddii mooshin aan sharci ahayn ama aan waafaqsanayn xeerarka aqalada u degsan ama diinta islaam ka hor imaanaya ma la qabanaya lama qabanayo taasna waxaa muhiim ah in iyadana een, een, een, aan hoosta ka xariiqo qodobka kale ee asagana muhiimka ii ah waxaa weeye qodobka lixaad meelmarinta dastuurka nuqulka dastuurka uu ansixiyey baarlamanka federaalka soomaaliya waxaa loo dirayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya muddo soddon cisho maalmood gudahood oo laga bilaabo taariikhda guddoonka golayaasha u gudbiyeen si uu u meelmariyo xeer ma- ugu meelmariyo xeer madaxweyne si waafaqsan qodobka siddeetan iyo shanaad ee dastuurka in badanna way dhacday haddii labada aqal ay ansixiyaan dastuurka oo saddex meelood laba meel ay ku ansixiyaan cod sir ah oo madaxweynaha muddo bil gudaheed uu ku saxiixi waayo ama ku soo celin waayo maxaa iyaeda ka yaalla in la isweydiiyo waayo waxaan qabaa hadduu saxiixi waayo ama uu soo celin waayo in si otomaatika loo qaato in sharcigaasi sharci rasmi uu yahay in qodobkaasi lagu daro ayaan isagana aan qabaa qaabka codeynta waxaan ku raacsanahay dhammaan xildhibaanadii ka hadlay saddex meeloodoo laba meel cod sir ah in lagu codeeyo dastuurka wax kabeddelkiisa taasna iyadana waa taas Een, aftida shacabka iyo dhaqangalka dastuurka shacab marka laga hadlo waa shacabka soomaaliya meel walba ay joogaan in la siyaasadeeyana ma qabo aniga waxaan qabaa dastuurka cusub ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuu si gumeed gaar ugu dhaqangelayaa markii lagu soo saaro faafinta rasmiga jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya wuxuuna dhaqan dha- uu dhaqan gelayaa markii uu helo aftida shacbiga si kama dambays ah afti qaran shacweynaha soomaaliyeed baa u codeynaya wax deegaan loo kala qaadayo ama gobollo loo kala qaadayo ama tuwooyin loo kala qaadaya ma laha shacabka soomaaliya hadduu u codeeyo meel walba oo joog way u codeynayaan marka dadka la kala saarayo waa afti dadweyne weyaan iyaa la kala soocin waxaan qabaa aftida meeshaasi maamulada iyo lagu kala qoray iyo somalilan iyo waxaas oo in laga tuuro oo shacweynaha soomaaliyeed markay u codeeyaan in la dhaho ayuu noqonayaa dastuur rasmi ah Een, qodobkayga kale waa qodobka markii la marayo qeybaha uu marayo heerarka uu marayo een, ansixinta cutubyada waxaan qabaa fifty plus one siday usoo dhigeen guddiga haddii la rabo fifty plus one in lagu ansixiyo oo labada aqaloo guud ah inta fadhiso maaha inta fadhiso tirada intay noqon kartaa kooranku intuu imaado ayaa laska kala tegi karaa boqol boqol qof baa iska fadhin kara in kale way bixi karaa waa in la dhahaa saddex micnaha fifty plus one labada aqal oo wada fadhisa oo tiradooda la yaqaan waa inay noqotaa waana haseyn eh, codayn ma aha codayn ma aha waa kani waa premier la socotaan dastuurka ayaa laga hadlayaa ujeeddada waxay ahayd halkaan usoo istaagay dastuurka waa ka hadlaynaa maxuma wadanka maxaa la rabaa ilaa iraas kamboori in la gaarsiiyo muxuu ahaa ii sheegay hadda wa- oo nin odaya intuu istaagay wuxuu dhahay somaliland waxaan rabnaa muxuu ahaa ii sheeg ee- ee dib inaan u dhigno wada heshiisiinteedii ee puntland aaba joogta todoba bilood ay ka maqan tahay haddii aan qaldaneen marka waxaan rajayn lahaa mataqaanaa mudane shee aadamadoobe saan horey uu u sheegayba waxaan rabnaa mudane shee aadamadoobe ka bilow sharciga ka bilow muxuu ahay 4.5ka sax mataqaanaa arrimaha baarlamaanka mataqaanaa dhexdiisa yaalla sax arrimaha shaqaalaha yaalla ku- ku- ku- ku salay 4.5 ciidanka baarlamaanka jooga ku salay 4.5 si annagana kalsooni aan u helno oo cadaalad aan u helno baarlamaankiyaaba mataqaanaa aan loogu fidhin 4.5 baarlamaankiyaa mataqaanaa shaqaalihii aan loo sinayn baarlamaankiya ciidanka mataqaanaa oo jooga aan loo sinayn mataqaanaa kulliba mataqaanaa iigay keliya waaye marka waxaan filayaa mataqaanaa ummad badan ayaana sugaysa kitaab ayaan kusoo dhaaranay marka mudana guddoomiye waxaan si xishmad leh iyo sharaf leh kaaga codsanaya qabiil weyn ayaa tahay waa taqaanaa muxuu ahay ii sheeg waxyaabaha qaldan marka mudana guddoomiye ka soo bilow baarlamaanka adiga aad maanta aad hoggaankiisa adiga aad tahay in aad ku salaysid shaqaalaha muxuu ahay ii sheeg askarta muxuu ahay kan adiga guriga ku ku jooga xaq waxaa u leenahay anaga kugaaga ma soo dhexgeli karo laakiin mudana guddoomiye baarlamaanka ma loo dhanyahay shaqaalihiisa marka aad iyo aadaan usoo dhaweynaya annaga nasiib uma helin inaan meesha isqoro laakiin mataqaanaa idaacaddo saxaafadoo aad iyo aad saaxiib oo ula ahay oo halkan ugu hambalyeynaya mataqaanaa siday muxuu ahay ii sheeg wadanka horumarkiisa ay ugu shaqeeyaan waxaan idinka codsanaya wax wanaagsan soo daaya wax xunna ka reeba fikirka aan ka qaba labada aqal mataqaanaa horta runtii aad iyo aadaan usoo dhaweynaya laakiin sida wax loo soo qoray mataqaanaa ii sheeg kuma faraxsani qodobada badan ayaan mataqaanaa suluugsanahay sida mataqaanaa ii sheeg hadda qodobka kor kuma heye dastuurka gacanta kuma heyi laakiin in ru- ma- oo laleeyahay mataqaanaa ii sheeg codku waa qarsoodi ee guddoonka awoodda la siinaya sida muxuu ahaa ii sheeg mooshinka keenista ee muxuu ahaa xildhibaanada intaba mataqaanaa waa qalad guddiga shaqo fiican uu soo qabtay ee dastuurkan weligeeda boqolaal malyan ayaa ku maqane haddana mataqaanaa ii sheegay waxaa ka codsaa inay soo saxaan laakiin ujeedkeygu wuxuu yahay labada aqal oo mataqaanaa cabdixaashi iyo shahaada madooba bal inay ka fikiraan ee aniga warka ma- kama hayo war kama hayo aqalka sare laakiin waxaan ogahay mataqaanaa ee, baarlamaanka mataqaanaa golaha shacbiga inaan mataqaanaa ii sheeg ee, aan loo aan loo sinayn oo dad badan mataqaanaa aan muraayadda aan ka dhex muuqanin marka mudana guddoomiye mar labaad iyo mar saddexaadba horta ummad waxaan wax u sheegi karnaa markuu baarlamaankeena uu cadaalad ku joogo oo sinaan lagu joogo oo shaqaalaha sin- siman yihiin oo beelaha iska dhex arkaan war beelo badanaa baarlamaanka ka maqana mudana guddoomiye soo sax beelaha ka maqan oo mataqaanaa sii mataqaanaa awood sii shaqaalaynta ku soo dar laakiin xaq u malihid mataqaan inaad dastuur maanta aad nala hor imaadid iyadoo baarlamaankii annaga aan muxuu ahaa ii sheeg ee aan wakiilka ahayn oo aan u dhaarinayna iyadoon waxba aan ka saxsanayn oo shaqaalaha aan saxsanayn oo muxuu ahaa ii sheeg ciidamada aan mataqaanaa aan si oo sharciga mataqaanaa qabo aan lagu soo dhisin si maxaana dastuurka uu qabo marka 4.5 oo maalmo mataqaanaa afka aan ka sheegno oo waxba aan ka jirin intaad naga daysaan 5 kaasaaba nabcahay miyay maqlaysaa mudana guddoomiye cadaaladda ugu horreysa ka bilow baarlamaankaaga wabilaahi towfiiq waxaa nagu maqaalaa in uu yaalo mooshin ka dhalan isaga kani waa premier walad lacag ugu dir saaxiibkaaga ugu adeego meel kasta ku bixi biilasha u dir hana lagaaga soo diro meel walba ka maamulo akoonkaaga iyo kaarkaaga premier bank la soo deg maanta oo ku maaree kuna horumari noloshaada dhaqaale premier walad
yiri waa la qabaa Een, maanta waxaan filayaa xeerka aynu ka doodayno wuu ka soo lawen yahay xeerarkii hore wuxuuna u baahan yahay in xildhibaan kasta uu fikraddiisa uu ka dhiibto oo uu aan wakhtiga lagu suqu qurino la odhan shan daqiiqo Een, saa la socotaan habraaca kan waxaan rabnaa dastuurkeenna oo ay caqabado waaweyn dul saaran yihiin mid siyaasi ah mid farsamo inaan ugu jidbixinno waddo aan qodax lahayn uuna gaarsiiyo xero aan qaniin lahayn taasi waxay u baahan tahay habraac saxsan habraaca kan ilduuf badan iyo laaxin badan ayaa ku jira soomaalidu horeyba u tiri laaxin alfaxmale kaa gala albaqar kaagama baxo kan aan maanta hayno isagoo laaxina haddaan saa kusii dayno waxa weeye dastuurka weyn kagama shaqayn karno waa loo baahan yahay habraac inaan helno oo lagu shaqaynayo laakiin sida uu maanta uu ku qoran yahay wuxuu u baahan yahay een, kolley fikradda anigu aan qabo in wax badan laga qabto haddaan u baahan nahayna inaan helno dastuur sax ah, waxaynu u baahan nahay dib u heshiisiin bay soomaali u baahanta markii dib u heshiisiin la helo waxaa la helayaa dastuur sax ah oo dhammaystiran inta haddaan uga gudbo waxaan rabaa inaan galo doodayda qodobada waxaan soo jeedinayaa habraaca kan marka ugu horreysa in la waafajiyo cutubka shan iyo tobnaad ee dastuurka ku-meel gaarka ah qodobka saddexaad farqadiisa labaad ee xarafka a isna waxaan ku dari lahaa warbixinta ku saabsan nuxurka soo jeedinta wax ka beddelka in guddigu ay ku soo daraan qorshe howleedkooda oo dhammaystiran si hadhow ay noogu fududaato inaan la xisaabtanno shaqadii loo igmaday oo qorshe howleedka hadduu sanad yahay hadduu laba sano yahay inay ku soo daraan warbixinta nuxurka marka ay noo soo jeedinayaan si ay ugu fududaato goloweynuhu inuu kula xisaabtamo shaqada ay noo hayaan qodobka afraad marxaladda labaad ka doodista iyo wax ka beddelka dastuurka farqadiisa labaad qaraarkii soo baxay toddobiyo labaatanka bishii toddobaad laba kun iyo shan iyo toban horta maba haynaba muddadii aan joognay baarlamaankana xeerar badan ama xeer kasta isagoo soo qaadanaya xeer hore loo ansixiyey ama qaraar hore loo ansixiyey aan lifaaqdiisu aan aysan la socon baa naloo keenaa wax badanna mudanayaashu way sheegeen guddoonka iyo waa loo sheegay iyaguna laguma soo daro maalin kastana waxaa naloo keenaa een, qodobo ama ama sharci aan markaas nuqulkiisu uusan la socon oo waxa weeye iyadoo la rabay in la isla akriyo oo loo loona fahmo marka qaraarkaas baarlamaan ho- baarlamaan hore ayaa ansixiyey xaaladda hadda lagu jirana waa ka duwan tahay wacyiguna waa ka duwan yahay dowladnimadu waa ka duwan tahay 2015 meeshaan joognay maanta ma joogno Een, marka waxaan odhan lahaa in laga saaro qodobkaas qodobka afraad oo ah toban daqiiqo in xildhibaanka ee lagu soo koobo isna waxaa la qabaa xildhibaanadii hore xildhibaanka aragtidiisu waa isbedeli kartaa dooddaa isbedeli kartaa marka qodobkaasna in isaga meesha laga soo la- la- laga saaro waxaan kaloo qabaa isla farqadaas isla qodob in lagu daro farqad cusub oo leh warbixinta waa tan maante doodeeda oo dhammaystiran minid miitinkeeda afar iyo labaatan saac ka hor in nala siiyo si aan u ogaano in doodayadu lagu soo daray iyo in kale qodobka shanaad farqadiisa saddexaad isna waxa weeye tirada aad ayay u badan tahay qodobkaa waxaan soo jeedin lahaa haddaad fiiriso golaha shacabka waa afartan iyo shan xildhibaan marka aad beddesho one over six haddaad beddeshona sanatarada waa sagaal xildhibaan marka een, halkaa waxaa moodaa in een, ay tiradu ay maada- ay kala badnaanayso marka in lagu bedelo sida uu qabo xeer hoosaadka golayaasha labada gole qodobka afraad farqadda eh, xarafka a qodobkan wuxuu ka hor imaanayaa xeer hoosaadka sida qodobka siddeetan iyo sideed siddeetan iyo sagaal sagaashan waa qodobkii ahaa inuu guddoomiyuhu uu go-aan ka gaarayo mooshinka wax ka beddelka ay soo jeediyaan mudanayaashu marka qodobkaa isna farqadda farqadda afraad xarafka ah in laga saaro ayaan soo jeedinayaa farqadda shanaad isla qodobka shanaad isna 50 plus 1 ka ah wuxuu burinayaa qodobka toddobaad qodobka is- oo oo two-thirds-ka ah. marka in loo daayo qodobkaas shanaad in meesha laga saaro oo saddex meeloodoo meel in laga dhigo qodob kale uu ka hor imaanaya qodobka kale oo isagana kolley baarlamaanka la yaabka ku noqday waxa weeye waa qodobka shanaad farqadiisa toddobaad oo leh codayntu waxay u dhacaysa waxay noqonaysaa gacantaag qoraal magac yeeris waa la jifiyaa bannaan weeye marka qodobkaa waxaan soo jeedinayaa in totally laga saaro oo laga dhigo cutub cutub in lagu ansixiyo hab qarsoodi ah ugu dambayntii qodobka toddobaad iyo siddeedaad oo ka hadlaya aftid aftid shacab sidii aftida loogu qaadi lahaa dastuurkeenna iyo natiijada aftida in laga saaro sababtoo ah waxaa loo baahnaan doonaa xeer uu baarlamaanku uu soo saaro kaas oo qeexi doona yaa codaynaya xaggee laga codaynayaa see loo codaynayaa qofka soomaaliga ah waa kee qodobkaa xataa wuxuu hadhow uu- uu- uu- uu dib ugu noqonayaa xeerka jinsiyad
runtii waxaad moodaa maanta inaynu shaqadii aynu naloo doortay tii ugu muhiimsanayd aynu hayno soomaaliya dastuurkeedu in ka badan dhowr iyo toban sano ayuu ku meelgaadh yahay qabyo qoraal yahay in ka badan boqol milyan ayaa ku baxay waxaa laga yaabaa lix iyo tobankaa cutub ee dastuurku qodob kasta inuu sodomeeyo milyan uu qabo waxay tusaale cad u tahay inay soomaalidu ay inay wax ku heshiisaa ay runtii u adag tahay oo cabsi iyo qoloba qolo geed ugu jirta is leedahay Een, haddii maaragtay waxbaa laysoo hosgelinayoo deg deg baa lagu jiraa marka waxaan aaminsanahay si ka soo horjeeda xildhibaanka iminka iga iga horreeyey inayna maaragtay wakhti badan gelinine si deg dega aynu qodobada isula qaadno oo aynu u ansixino waxaan fikrad ahaan qabaa in cutub cutub loo ansixiyo waxaanse qabaa in cutub kasta lagu ansixiyo two type ee aan laga dhigin sida xeerarka caadiga ayaynu ansixino hal dheeri aan laga dhigin ee two type uu cutub kasta ku ansixo qodobka shanaad faqradiisa shanaad halkaa laga bedelo la idhaa two type ha lagu ansixiyo cutub kasta Ee, waxaa kaloon qabaa in maaragtay qodobka toddo- qodobka shanaad firqadiisa toddobaad halka ay leedahay codku wuxuu yahay cod gacantaaga inaynu ka dayno codkaa gacantaagee laga dhigo cod qarsoodiya guddiga dastuurka inooga shaqaynaya inuu da- cod qarsoodiya ku doorannay isma lihii maaragtay wuu ka hooseeyaa dastuurkiya dadweynaha soomaaliyeed baa cod qarsoodiya inuu maaragtay ku codeeyo qaraarkan sheegaya xildhibaanaduna kama sokeeya marka waxaan aaminsanahay in la bedelo guddiga dastuurkana waxaa u soo jeedinayaa dooda xildhibaanadu inayna noqon dhegayso oo ka dhaqaaqay inay qoraan doodooda ama ka qanciyaan ama ay ku dhaqmaan qaraarka intaan la aqrin waxaa intaa ii dheer waxaan runtii aada u soo dhaweynayaa qodobka toddobaad ee faqradiisa koowaad ee sheegaysa dastuurkan inuu kumeelgaadh ahaanayo ilaa wadahadallada somalilan ay dhammaanayaan runtii taari waa soo dhaweynayaa Een, waanan maxay aheeday mid aada u muhiima marka xagga midnimada laga hadlayo oo maaragtay dastuurkan inaan la dhammaystiri karin ilaa iyo somalilan meel la dhigaya arrinteeda waxaan mid labaad ku daray ay tahay waxa weeyaan kumeel gaadhnimada dastuurkan uu afti u baahan yahay inaynu mudayno ma aha inaynu nidhaahno afti buu iska baahnaanaya sida imaka aynu dhowr iyo toban sano aynu iska haysanee waa inaynu idhaahnaa sanado ama maaragtay bilooyin ama ka badanba ha noqotee waa inaynu mudayno haddii ay ku dhaqangeli waayo muddadaana baarlamaanka dib loogu soo celiyo muddadaa uu kordhiya laakiin kumeelgaadhnimo dambe oo dastuur shan iyo toban sano iyo dhowr iyo toban sano oo iskaga shaqeeya inaanay jirin kumeelgaadhnimada la mudayo waxaa iyaduna muddayn u baahan haddii dadweynaha soomaaliyeed dastuurka diidaan marka dastuur cusub la samaynayo waa in la muddeeyo ladhaa haddii dadweynuhu afti ku diidaan waa in muddo xilligaasa maxay ahayday dastuur cusub lagu diyaariyaa golayaasha la mariya kadibna dadweynaha maxay ahayday loo gudbiyaa waxaan runtii aada uga soo horjeedaa inuu dastuur dambe oo kumeelgaara marka innagu aynu isdhaafno inuu iska sii yaallo oon la garanayn wakhti uu final noqonayo runtii aad baan u mahadsantihiin guddida maaragtay labada heer ee guddida madaxa bannaan iyo guddiga baarlamaanka ah ee dastuurka kasoo ka soo shaqeeyey shaqadan waa ammaanaya waan bogaadinayaa waxaanad ogaataan inay ummadda soomaaliyeed aynay usii dul qaadan karin dastuur mashruuc iska noqo oo lacag badan ku baxda dowladda kaga baxda deeq bixiyaasha kaga baxda ummaddiiba ay nagu daashay deeq bixiyaashiga muddo inala daba socda waar wuxuu ku heshiiya waayo arag kasta nayloo keenay dastuur kastoo caalamka lagaga shaqeyn nayloo keenay stiil waxaad moodaa inaynu cabsi aynu ka cabsanayno mustaqbalka oo ay qoloba qolo iska fiirinayso inuu dastuurkaasi qabyow yahay marka waxaan xildhibaanada asxaabtayda u soo jeedinaya inaynu arrinta dadejino muhiimaddu leeyahayna siino waxaan runtii aada uga xumahay waxay ahayd kalfadhigan inaynu dastuurka ka shaqeyno waxaad se moodaa kalfadhig iyo gabagabaa in laynoo keenay taa laftarkeeda waktiga maaragtay in la iibsanayo aada moodayo mar walba gadaal loo sii dhigayo kalfadhigi waa gabagabo dastuurkiina waa nayloo keenay habraaci maaragtay loo mari laha halka ay ahayd in kalfadhiga bilowgiisii nayloo keeno waxaan aaminsanahay inayna maxay hayday intaynu habraac aan fixinaynayna ka dhaqaaqine inuu kalfadhigan xidhmin labada gol labada baarlamaanba labada maaragtay aqal ee baarlamaankaba ilaa aynu xubiyada qaarkood aan fixinayno si aynu hadhow toolad kalfadhiga dambe marka loo soo noqdo aynu halkaa uga bilowno cutubyada maaragtay si deg dega aynu ansixino aad baad mahadsantihiin assalaamu calaykum
nada sharafta leh guddiyada kala duwan ee inaan hor fadhiya waan islaamiya guddoomiye hal erey baan kaa codsanayaa waxaan laga doodayaa horta waa dastuurkii ummadda soomaaliyeed waxa la dhaqdhaqaajinayaana waa masiirkii ummadda soomaaliyeed oo u baahan in si fikir xalaal ah looga doodo waxaan jeclaan lahaa inaan la xadidin aragtida xildhibaanadan laguna soo koobin muddo yar oo shan daqiiqa haddii timeka uu saamaxaya in berritoo kale ama maalinta kale ku xigta ay xildhibaanada intii qoran iyaguna fikirkooda ka dhiibtaan intaa waa codsi ku socda guddoomiyaha haddaan marka hore gudagalo ugu horreyn markaan islu taagay habraaca maanta ina hor yaallaa waxaan arkay mugdi iyo khaladaad badan oo ku jira habka loo soo dhigay in loo maro wax ka beddelka dastuurka odhaha soomaaliyeedba waxay tidhaahdaa ninka alxamdi lagu kari waayey albaqra muxuu ku gaadhaya oo aan uga jeeda haddii marxaladda koowaad ee habka loo marayo wax ka beddelka dastuurku noqdo mid aan xaqiiqada ku dhisnayn waxaa ka soo bixi doonaa inuu noqon doono wax aan lagu kalsoonaan karin la ysku raacsanayn sii kala fogeyn kara bulshada soomaaliyeed aragti ahaan saddex qaybood baan u qaybiyay habraacayna hor yaalla waa ka ugu horreeya waa goolaaftanka iyo cuskashada dastuurka iyo qodobada xeeroosaadka oo qaar iyaga laftooda lagu jebinaya abraaca dhexdiisa qaybta labaad waa nuxurka uu xambaarsan yahay qaabka loo marayo iyo qaybta saddexaad oo ah dhammaystirkii markuu ka soo gudbo golayaasha aan gudagala doodeeda waxaan diiradda saarayaa dhowr qodob qodobka afraad marxaladda labaad doodista wax ka beddelka dastuurka farqadiisa koowaad soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka waxaa looga doodayaa cutub cutub iyadoo la raacaya jadwalka dooda waxaan qabaa ereyga cutub in lagu bedelo qodob in la isku qaado qotob in la isku qaado cutub dhan waxaan u arkaa boobsiis iyo hoosgelin sidaa darteed waxaan soo jeedinayaa in siiqada qodobka la hagaajiyo laguna bedelo ka doodis qodob qodob oo aan laga gudbi karin ilaa goloweynayaashu ansixiyaan qodobka firqadiisa labaad wuxuu soo xiganayaa in lagu dhaqmayo qaraarka toddobiyo labaatankii soo baxay may 2015 ugu horreyn horta ma joogno 27 july 2015 gebi ahaanba qaraarkaasi waa nalan foyd baarlamaankii sameeyey kan maanta jira maaha waxaa jira baarlamaankii koob iyo tobnaad waaqic kale oo dalku ku jiro marxaladaan u dhigmin ta maanta jirta sidaa darteed waxaan qabaa in gebi ahaanba qodobkaasi aanu mid ahayn munaasaba in la tiro laguna bedelo qaraar ay soo saareen golayaasha hadda jooga waa fikirkayga aniga sida iila tahay firqadda afraad jadwalka dooda xildhibaanku wuxuu qaadanayaa toban daqiiqo waxaan ka doodaynaa horaan u sheegay waa masiirka ummadda soomaaliyeed maaha xeerka yaanyada dooduna hadda meel ayay maraysaa soo jeedinta ayaa isbedeli karta fikirka xildhibaanka ayaa isbedeli kara siiqada qodobka ayaa isbedeli karta inta lagu gudajido guda jiro dooda sidaa darteed hal mar ayuu xildhibaanku u hadlayaa waxaan u arkaa horta geb inay ku tahay sharciga laftiisa iyo dastuurka dood taabanaysa masiirka ummadda soomaaliyeed ku heshiisay laguma xadidi kara xildhibaanka fikirkiisa in hal muddo sidaa darteed waxaan qabaa qodobkaa in laga saaro ereyga hal mar hal mar inuu meesha ka baxo oo loo daayo xildhibaanka fikirkiisa inuu inuu inuu wadan karo haddii dooda uu arko wax macquula qodobka shanaad marxaladda saddexaad codaynta iyo soo jeedinta wax ka beddelka dastuurka firqadiisa saddexaad inta aan laga gudbin cutub kasta waxa soo jeedimaha wax looga bedeli kara oo keliya soo jeedinay guddoonka labada aqal soo gaarsiiyeen xubnaha guddiga dubeegista la socodka hirgelinta dastuurka ama ugu yaraan lix tira- lixdiiba hal meel xildhibaanada 275 oo tiradeedu noqonayso shan iyo afartan xildhibaan halkay sanadka noqonayso sagaal xildhibaan tirada marka la xisaabiyo waa shan iyo afartan sidaan hore usoo sheegay sidaa darteed waxaan qabaa in lasoo koobo horta tirada een, xildhibaanada ayaa wax ka beddelka soo jeedin karta laguna kordhiyaa soo jeedinta in goloweynuhu u codeeyo waayo guddiga iyo guddoonka labadu midna sharciyadu ma haysto inuu isagu keligii wax bedeli karo meelay uga taallo xeer hoosaadka iyo dastuurka midna ma jirto guddiga annagaa dirsanay waxa baarlamaanadu isla gaadheen bay iyagu soo qoraan wax macmala inooma keenaan sidaa darteed qodobkaasi real writing buu u baahan yahay gebigiisuba in laga saaro inay keligood samayn karaan soo jeedin samayn karaan tirada xildhibaanadana la yareeyo laga dhigo labaatan ama sida xeer hoosaadku inoo ogol yahay toban xildhibaan firqadda afraad guddoonku haddii uu arko in ereyga a nuxurka soo jeedintu khilaafsan tahay nidaamka ka baxsan yahay mawduuca qodobka laga doodo wuxuu awood u leeyahay in soo jeedinta ama mooshanka uu diido oo kuna celiyo xubno so- soo gudbiyey waxaan la soconnaa waxay tani la socotaa qodobkii hore ayaa horta awoodi leh wax ka beddelka dastuurka ugu horrayn markaad eegto xeeroosaadka qodobkiisa afar iyo tobnaad xilka guddoomiyaha golaha shacabka qodobka lix iyo tobnaad awoodda guddoomiyaha xilliga fadhiga ma hayo meel ay ku qoran tahay guddoomiyaha diidaya mooshan xildhibaanadu soo jeediyeen waxaa awoodi leh mooshanka in lasoo hordhigo xildhibaanada xildhibaanadu gacan u taagaan waa democracy haddii laga badiyana qoladii keentay ay halkaa ka qaadatay laakiin guddoonkaa go-aan ii gaaraya umaan dooran guddoonka inuu aniga go-aan ii gaaro fikirkaygana u gaaro diidana soo jeedinta sidaa darteed guddoomiyuhu xaq uma laha mana haysta sharci meel ay uga taallo labaatan xildhibaan waxay soo saxeexeen ayuu diidi karaa ku darsoo waxaa laga doodayaa waa dastuur ummada kane firqadda shanaad konton balaasoon baa wax ku ansaxayaan firqadda lixaad two tird bay wax ku ansaxayaan guddidii waxaan soo qortay waxaan u malaynayaa maalintaayna ka yara dhacsanaayeen labadaa firqadood iyagiiba ugu horreyn bay intaan wax kaleba dhex gelin isburinayaan midna waa fifty plus one midna waxa weeye two ted bal idinku is soo waafajiyo ta dastuurku qeexaya waa two ted two tedka aynu u dayno ka saara firqadda shanaad gebi ahaanba fifty plus one wax la yidhaahdo oo dastuur ama qodob ku ansaxaya meesha kama jiro dastuurka iyaan la jebinin wuxuu jiheeyey ha lagu raaco waan wada la wada soconnaa dastuurkan ila meeraysadii inuu u baahan yahay in wax laga bedelo laakiin in looga bedelo caqli hufan nidaam toosan iyo wax saxan qodobka iigu yaabka badan habraaca markaan akhriyay waa qodobka toddobaad waxaan leeyahay firqadda toddobaad ee qodobka shanaad qaabka codayntu waxay noqonaysaa gacantaag qoraal ama magacu yeelis muddada codayntu socotana si waafaqsan sida waafaqsan qaraarka ansixinta dastuurka uu soo saaro baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed dastuurku sidiisa wax go' lagu qaado ka weyn haddii guddoomiyaha iyo labadiisa ku-xigeen lagu soo doorto qarsoodi maxaa diiday guddoomiyaha iyo dastuurka keebaa weyn dastuurkaa weyn dastuurka waa in lagu codeeyaa qarsoodi horaan u aragnay xildhibaano oo iguma dafiraysaan iyadoo tiro yare ay baarlamaanka fadh dhex fadhido in la yidhi sharci baa ansaxo gacan loo taagay horaan u aragnay sharci nidaamkiisii akhrinta saddexaad aan marin oo la yidhi waa ansaxay waan soo wada fadhinay cajaladihii way jiraan waana la daawan karaa waxaan idinku adkaynayaa waxayna hor yaallaa waa qaabkii loo marayay wax ka beddelka dastuurka mana aha wax dheel dheel
Thank you.
aad ku jirto inay Soomaaliya saankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii kuleelkii siigadii waxaa meesha ka saaray simikaarka Somtel oo iidahab baa la socda ee soo qaada hadeer suuqyada ku aado waxaad soo gadanayso iidahab ku soo tuur soomaala iidahab waxbarashada kusii bilalka kusii diib adna taad sugaysa ama sooriye u lahayd iidahab ku soo tuur gadigeen ka sinaanaa oo simkaarka somtel sidana kulligeen iidahab waa hanti lacageed oo kugu jirta mobilkaaga ammaankeeduna uu sugan yahay ku dhiib ama ku qaado iidahab biilka guriga waxbarashada caafimaadka korontada biyaha iyo wixii la mid a akaankaaga dahabshiil iidahab ugala soo bax ama ha lagugu soo diro si aad u furato adeega iidahab qaado simkaarka somtel shirkada somtel u doono hadal fasiixa internet xawaare sare leh ama ila soo hadal iidahab iyo somtelba waxa ay hoos tagaan dahab shiil group iidahab isticmaal oo ku adeega weliga dhaaxaana sugteen oo saadaal ku jirteen ee Soomaaliya saankii Somtel baan ku helnay soo qaata hadeer simkaarka somtel shaqa buu saqiraayo sahalkaaga dhigaayo soo qaada hadeer iidahab baa la socda si walba ku anficay adigoon marna seegin soo qaada hadeer sidiisaba iidahab waa tiknoloji saxan oo hantidaada sugaaya simkaarka somtel soo qaada hadeer socod iyo daalkii